bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan wanaagsan khiyaarta hawada nagala socotaay waxaad naga dhegaysanaysaan barta internetka ceegaag radio com toddobada kan waxaanu idinku talagalnay inaanu halkan idinka soo jeedinno barnaamij gaara oo ku saabsan ansixintii dastuurka cusub ee maamul goboleedka puntland waxaa ku jidhay qodob ah in puntland ay yeelato nidaamka asxaabta badan oo dastuurka lagu soo daray haddaba ansixinta dastuurka ee puntland waxaa jidhay cilmi baaris ay samaysay hay-adda b d r c u qaabilsan puntland arrimaha cilmi baarista taasi oo lagu ogaanayay fikirka ay shacabka reer puntland ka qabaaniin bal in nidaamka dimuqraadiyadda iyo maamul wanaagga loo gudbo halkaas ay puntland kaga gudbaysa nidaamka qabiilka ahaa barnaamijka waxaa soo diyaaray iskuna soo daburid halkan idinka soo jeedinaya anigoo ah wakiilka ceegaag ee puntland cabdirashiid maxamed daahir haddaba waxaanu maantay ku eegeynaa marka ugu horeysa injineer cali faarax cali oo isagu ah xiriiryaha guud ee hay-adda b d r c research coordinator of b d r c waxa uu ka hadlayaa marka hore bal cilmibaarista ay sameeyeen nidaamka maamul wanaaga tirarka nabadda iyo dimuqraadiyadda ee puntland injineer cali faarax cali ayaa haddaba waxa uu yidhi iyo waxay tahay waxaan umalenayaa saxaafaddu waa ka dhegsan tahay arrintaas muddo badanna waa waan isla shaqaynaynay laakiin waxaan rabay oo keliya maanta inaan ku qabsado in aan idinka warramo barnaamij cusub oo ay bilaabayso xarunta horumarinta cilmibaarista puntland oo ah barnaamij la yidhaahdo tirarka nabadda oo aanu hadda macluumaadkii iyo xogtii loo baahnaa aanu hadda maaragtay u aruurinayno tiimkan ama kooxdan xarunta horumarinta cilmibaarista puntland cilmibaarayaasheeda ah oo tiradoodu ay dhan tahay ilaa iyo toban qof ayaanu hadda ku soo safaray waxaanu u soo qasteynay in aanu xogta iyo macluumaadka looga baahan yahay arrintaas ah tiirarka nabadda iyo maamul wanaagga baahinta maamulka iyo dimuqraadiinta nidaamka siyaasadeed ee puntland in aan guud ahaan maxaan ku idhahdaa aan u ururino wix allaale xoog iyo wixii looga baahnaa waxaanu qorshaysanay in aanu saambal ahaan u qaadano degmooyin muxuu ahaa dhowr ah oo aanu is leenahay waxaad ka heli kartaan xogta aada u baahan tihiin waxaanu marray horey baan ayaanu u marray oo laba kun iyo lixdii ayaanu degmooyin ilaa saddex iyo toban aanu marray oo waxyaabaha baan ka ururino xogta xog badan xogtaasi oo noo anfacday in aanu ka taageero ama tababaro uga fidino degmooyin dhowr ah oo lix ah oo ay ka mid yihiin baargaal ufayn benderbayla galdoba buurtille iyo magaalada bayla marka haddana waxaanu bilaawnay barnaamij kaleeto oo isaguna ah inaan xogtaas ururino aanu maxaan ku idhahdaa si ay maamulka iyo bulshadaba aanu uga gacan siino in ay arrimahooda nabadgelyada baahinta maamulka iyo hirgelinta nidaamka isbedelka nidaamka siyaasadeed ee puntland in aan ka gacan geysano waxaan hadda kusoo hormaray oo ugu soo hormaray magaalada qardho waxaan u maleynayaa magaalada qardho waxa weeyaan waa maxay u tahay xarun dhexe oo maxaan ay muxuu ahaa maamulka puntland ama deegaanka puntland guud ahaan uu meel uu ku kulmo oo u dhexdhexaada xarunta garowe ayaa runtii maaragtay dhexdhexaada laakiin marka la yidhaahdo deegaanka ama dhulka muxuu ahaa reer puntland ay degan yihiin waa meel aada moodo inay muxuu ahaa masaafooyin islegleg inay u kala jirto sidaa daraaddeed waxaanu ka halkan ayaanu ka bilownay waxaa kaleeto oon uga bilownay oon ugu xulanay inay maamul iyo nidaam maxalli ah oo shaqaynaya oo maxaan ku idhahdaa hawlihiisa wata inay inaynu ka jiro runtii waxyaalihii aan ku ku malaynaynana waxyaalo badan ayaa nooga nooga rumoobay ha ahaato xagga bulshada iyo
kaasi waxa uu ahaa injineer cali faarax cali oo isagu ah xiriiryaha guud ee hay-adda cilmi baarista puntland ee b d r c puntland development and research center n markaa warbixinteenan aynu maanta ku eegino khiyaarta hawada naga daalacanaysa barta internetka ee ceegaag ayaad weli nagala socotaan waa nidaamka dimuqraadiyadda iyo maamul wanaagga n mahad faarax jaamac n wuxuu iminka ku sugan yahay stuudiyaha warbaahinta ceegaag ee puntland gaar ahaan qardho n waxaan mahad jaamac wuxuu ka mid yahay dhalinyarada aqoon-yahamada ah ee magaalada ku sugan n runtiina n xirfado dhowra ka haysta marka marka ugu horreysa mahadow waxaad ku soo dhawaataa shabakada ceegaag marka xigta waxaad ka warantaa bal marka adeegto dimuqraadiyadda iyo maamul wanaagga puntland iyo asxaab badan inay yeelato ma is leedahay dhalinyaradu door bay ka qaadan karaan in dimuqraadiyaddii iyo nidaamka maamul wanaagga kulli lagu wada dhaqmo
بسم الله أن الحمد لله ثم الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أن هرتا مركو هرسا أن وحان مهد بلارن أسو جيدينيا الله ويسيي فرصد أن مانتا كاي غيب قاتو برنامج كان مركا حيكتانا وحان أمهد عليا مامولكا أن ميدي أن عقاق أن هرتا مركا نكاد لنظام كان أحساب تبضل ليراهدو وهرنتي برنامج أبوري كرا هرمر كيني كرا waa barnaamij aada loogu baahan yahay waa barnaamij runtii aan aaminsanahay hadduu hirgalo oo waxa weeyaan deegaamadeena puntland maamulkeenan waxa weeyaan uu ka hirgalo inuu yahay barnaamij waxqabad ballaaran keeni kara inuu ka qayb qaadan karo waxa weeyaan door fara badan hadday noqon lahayd dhinaca ijtimaaciga bulshada hadday noqon lahayd dhinaca ammaanka hadday noqon lahayd dhinaca waxbarashada hadday noqon lahayd dhinaca heeladka dhinac kastaba barnaamij runtii wax ka qayb qaadan kara weeye waana barnaamij looga gudbi karayo qayb waxa weeyaan nidaamkii hore oo jiray oo waayo puntland maamulkeenaan ee puntland berigii la aasaasay ee kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii waxaa aasaastay dad waxa weeya runtii isku deegaan ah oo isku dhowdhow waxaana wax lagu dooran jiray sidaan ogsoonahay ba powers waxa loo yaqaano cranis waxa weeya wax loo qaybsan jiray waxa weeya nidaamka asaga ah oo waxa weeyaan soo jiray waxaan odhan karaa nidaamkan dimuqraadiyada axsaabta ah waxa weeyaan hadduu hirgalo waa nidaam runtii wax badan isbedel ballaaran keeni karaya n ma is leedahay afti baa la qaadaya dastuuraka dhalinyarada door caynkeeday ka qaadan kadhaa marka bal nidaamka asxaabta badan iyo dimuqraadiyada hadii la sugudbo shacabku ay wax soo dooranayaan door caynkeeda dhalinyarada ka qaadan kadhaa runtii waxa weeyaan dhalinyaradu door waxa weeyaan muhiima ayay ka qaadan kartaa oo waxa weeyaan cad oo waxa weeyaan aad muxuu ahaye door weyn bay ka qaadan karaysaa waayo waxa weeyaan dhalinyaradu waa aqoon-yahanada dalka weeye jiilkii soo kacayay ee mustaqbalka weeye dadkii waxa weeyaan bedeli lahaa dadka haatan shaqaynaya weeye dictooradii iyo waxa weeyaan brofesoradii weeye mustaqbalka waxa weeyaan fikradoodii iyo waxa weeye idea waxa fresh baa ku rakiban maskax waxa weeyaan fresh baa ku rakiban runtii barnaamijkan si weyn iyo waxa weeyaan bay uga qayb qaadan karaan waxaan aaminsanahay marka barnaamijkan loo gudbiyo dhalinta ruuxdooda ee door weyn laga siiyo oo waxa weeye ka qayb qaadato oo ay ka hadlaan oo waxa weeyaan la tixgeliyo sida odayaasha loo tixgeliyo oo ismada loo tixgeliyo oo culimada loo tixgeliyo waxaad moodaa dhalinta doorkooda iyo waxa weeyaan doorka ay ku leeyihiin barnaamijyada caynkaas oo kale ah in waxa weeyaan layska indhatiro waxa weeyaan laga gudbo waxa weeyaan amba loo arag inay waxa weeye muhim yihiin markaad u fiirsatana waxa weeyaan jiilka shaqaynaya ee waxqabad kale ee waxa weeye firfircoonida iyo kartida iyo energy wax kasta ku bixinaya oo danaynaya waxa weeye nidaamkan cusub ee waxa weeyaan waa dhalinyarada weeye barnaamij kastoo loo istaagana dadka u heelan oo qeybta weyn ka qaataay waa dhalinyarada marka waxaan aaminsanahay dhalinyarada in barnaamijka caynkaas oo kale ah door weyn ay ka qaataan laga tixgeliyo loo yeero waxa weeye lala hadlo aragtida iyo waxa weeyaan idea transferska meesha ka dhacaya ay doorkooda ka qaataan oo waxa weeyaan fadhiga ay xubno ka noqdaan baan aaminsanahay
waa tahay khiyaarta hawada nagala socotaay weli waxaad nagala socotaan barta internetka ee cigaag waxaanu ku guda jirnaa doodii iyo barnaamijka aan kaga hadlayna nidaamka maamul wanaaga iyo dimuqraadiyadda kaasi oo ansixinta dastuurka cusba ee puntland muddooyinka ugu dambeeyey daba joogay waxaanu weli ku guda jirnaa barnaamijka haddaba maad waxa uu fikirkiisa ka dhiibanaya bal nidaamka dimuqraadiga iyo maamul wanaaga kani maxay soo kordhin karaan adna
runtii waxay soo kordhin karaan in laga gudbo nidaamkii qabaliga ahaa ee wax lagu dooran jiray oo ahaa in reer hebel uu leeyahay madaxweyne reer hebel inuu leeyahay madaxweyne ku-xigeen reer hebel inuu leeyahay gudoomiyaha baarlamanka nidaam caynkaas oo jiray oo waxa weeyaan dan loo arkay oo runtii dee xilligaas waxa weeyaan oo jiray in laga gudbo oo waxa weeyaan ay noqoto cid allaali ciddii muwaadina ee reer puntland ah waxa weye inay isu taagi karto inay xil qaban karto oo waxa weeyaan karti iyo aqoon iyo waxa weeyaan u leh barnaamijka inaan ka soo bixi karaan runtii saan ogsoonahay ba xilligii maamulkan la aasaasay kun sagaal boqol sagaashan sideedii in muddo ah waxaan ku soconay waxa weye doorashu way dhici jirtay laakiin se waxa weeyaan saan ognahayba macnaha power shilling baa wax loo qaybsan jiray waxa weeyaan dadka deegaamadan puntland degan ee power shilling baa wax loo qaybsan jiray mahadaan ka gaadhe madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maxamed cabdi xaashi ee markii dambena qabtay xilka madaxtinimada puntland muddo yar hayay adigu waxaan filayaa si khaasa wuxuu hayay muddo lix bilooda maxamed cabdi xaashi waxa uu bedelay dastuurkii ahaa in macnaha power sharing la sameeyo waxaana uu ansixiyey in macnaha nidaamkan madaxweynaha iyo ku-xigeenka cid alaali cid reer puntland ay isu soo taagi karto waxa isu soo sharaxi karto waxa weye nidaam caynkaas ayuu dejiyey waa tii macnaha waxa weeyaan doorashada dhacday waa tii waxaa tu macnaha maxamed cabdi xaashi lagaga guuleystay oo kusoo baxay madaxweynihii hore puntland jenaraal cabdi muuse xirse marka nidaamkaas waxaan oran karnaa waxaa horseedu ahaa ama dhigo u ahaa maxamed cabdi xaashi in nidaamka qabalyaha looga gudbo dastuurka la sameeyo oo waxa weeyaan nidaam axsaaba loo gudbo inkastoo nidaam axsaaba oo rasmiga debriga aan loo gudbin laakiin se dastuurkii ratinka ahaa ee qornaaya ahaa in macwaa power sheeninkan hebel hebel iyo reer hebel saa xooga qaybsado baa xoogaa macnaha isbeddel ayuu dareemayey waana taa wacanaha saa u dhacday waxaana aaminsanahay maamulkan cusub ee puntland uu madaxda ka yahay madaxweyne cabdiraxmaan maxamed farole inay wax badan ka bedeli karayaan waxa weeyaan waxyaalo badan oo jiray horumar badan baan u rajeynaynaa waayo waxaa jira waxyaalo badan oo xaaladu isku qabsan karaan xilligan xaadirka waxay oo ah runtii maamulkan cusub bartaa wada naga dhagaysanaysay halkaad weli nagala socotaan waa barta internetka ee cegaag intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii aanu maantii kaga hadlaynay nidaamka maamul wanaaga iyo dimuqraadiyadda waxaana barnaamijka halkan ka soo jeedinayay anigoo cabdirashiid maxamed daahira